habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington
hawaysin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga dhallinyarada oo barnaamijku celis ah kana sheekaynaya dhallinyarada iyo kalluumaysiga kaasoo idiin soo gudbinayaan anigoo ah maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed intaynaan barnaamijkaasi u gelin aynu u galno qodobadii wararka caalamka ugu doorka weynaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa taladadii maanta ahayd sheegay in toddobaadyada soo socda ururka isis sidoo hadalka u dhigay uu culays badan dareemi doono xogheya kerry ayaa sheegay in dalkiisa faransiiska iyo dalalka isbahaysiga yihiin ay kordhin doonaan dadaalada lagula tacaalayo wixii mas-uulka ka ahaa aadhada kuwii mas-uulka ka ahaa weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada baris kerry ayaa hadal ka jeediyey baris kadib mar ay wada kulan wada qaateen madaxweynaha faransiiska francois holland labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah kuwaasoo labadooda dowladood ay ka tashanayaan sidii si waxtar leh loogula tacaali lahaa ururka isis kadib weeraradii magaalada baris kaasoo ay ku dhinteen qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kiir ayaa sheegay in francois holland uu toddobaadka dambe magaalada washington shir kula qaadan doono madaxweynaha maraykanka barack obama si loo mideeyo dadaalada lagaga soo horjeedo ururka isis dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha faransiiska bernard kazanov ayaa talaadadii maanta ahayd sheegay in ciidamadu ay qaadeen howlgal habeenkii xalay ahaa madaxweynaha faransiiska holland ayaa isna golaha amniga qaramada midoobey ugu baaqay in si deg deg ah uu qaraar uga soo saaro argagixisada madaxa guddiga amniga ee dalka ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday maanta in fal argagixiso ay ka dambeysay burburkii diyaaraddii ruushka ee bil ka hor ku duldhacday saxaraha sinai ee dalka masar wuxuuna mas-uulkaasi tilmaamay in laga helay waxyaabaha qarxa oo qolofta diyaaradda iyo albaabka saarnaa labadaba madaxa nabad sugidda dowladda federaalk ee ruushka alexander bernikyof ayaa maanta sheegay in qaraxa diyaaradda uu ka dhashay aaladda qaraxda oo lagu dabakay waxyaaba hal kilogaraama oo loo yaqaano sida uu yiri t n t mas-uulkaasi waxa uu ku dhawaaqay in ruushku uu siin doono lacag abaalmarina oo dhan konton milyuun oo dollar cid kasta oo soo sheegtay xogta ku saabsan ciddii ka dambeysay burburkii diyaaraddaasi si loo soo qabtay ciddaasi dhinaca kale madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu wacad ku maray in la ciqaabi doono cid kastoo ka dambeysa arrinkaasi waxa uuna ka codsaday wadamada ay bahwadaagta yihiin inay kaalintooda ka qaataan sidii loo ogaan lahaa dadkii ka dambeeyay falkaasi sida laga warqabana diyaaradda ruush ee ku dulburburtay dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhammaan dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa
xogayaha gaashaandhigga ee kenya rishel omamo ayaa sheegtay in ciidamada kenya ee soomaaliya jooga ay amisom kusii jiri doonaan inta laga gaadhay ujeedooyinka loo aasaasay amisom omamo oo waraysi siisay idaacadda b b c da ayaa ka warcelisay baaqii xubnaha xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee sabtidii tegey ka soo yeedhay kaasi u ahaa in kenya ciidamadeeda si deg dega ugala baxda soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo saaminaad waxay omaama sheegtay in ciidamadeeda soomaaliya jooga ciidamadooda soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan tilmaamaha ay amisom bixiso oo soomaaliya aysan iska joogin balse ay u joogaan midowda afrika iyo bulshada caalamka oo taageera howlgalka amisom iyo xasilinta soomaaliya waxay sheegtay in muhiimadoodu ay tahay in diiradda ay saaraan xasilinta soomaaliya iyo weliba la dagaalanka kooxda al-shabaab
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay cambaaraysay dowladaha ku baaqaya in la joojiyo dib qabashada aan iraahdee dib u dejinta dadka qaxootiga ah kadib markii ay ka soo baxsadeen colaadaha ka ololaya wadamadooda dadkaasi oo hakadkooda haatan ay dowladuhu u cuskanayaan qaar ka mida mas-uuliyiinta ka mida weerarkii baariis oo ahaa mid kiciyey mawjado iyadu shakiya oo ku salaysan qaxootiga suuriya waxaana arrintaasi ay timid kadib markii mid ka mid a dadkii suuriyaanka ahaa ay soo galay dalalka yurub midkood la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii weerarka wax ka geystay baariis qaramada midoobey ayaa waxa ay tiri waxaan aad uga xunnahay luuqadda ah in lagu tilmaamo koox gaara dadkan qaxootiga ah haweeneyda u hadashay unit c r hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa iyadoo joogta magaalada geneef waxa ay tiri tani waxa ay sii kordhinaysaa cabsida iyo shakiga la qabo qaar ka mid a madaxda dalalka midooda yurub ayaa waxa ay ku baaqayaan in la joojiyo in la qaabilo qaxooti hor leh oo dalalkooda yimaada kadib jimcihii aynu soo dhaafnay markii uu dhacay weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee magaalada baariis ee dalka faransiiska waxaa ugu yaraan toddobiyo labaatan ka mida kontonka gubernatooro gobol ee dalkan maraykanka oo weliba ay ka mid yihiin dhowr ka mida musharaxiinta xilaalka u tartamaya dalkan maraykanka ee labada kun iyo lix iyo tobanka ay ku baaqeen in lasoo afjaro ama la hakiyo qorshaha madaxweyne barack obama uu ku doonayo inuu ku qaabilo ku dhowaad toban kun oo qaxooti suuriyaan ah laba iyo tobanka biloodee soo socda
dhinaca wararka soomaaliyana magaalada muqdisho waxaa maalmahan ku sugnaa kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadamaha ivan simonovich oo ah madaxda dowladda soomaaliya kala hadlay dhowrista xuquuqda aadamaha mas-uulkan iyo madaxda soomaaliyeed ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa ku yaboohay talaadada maanta ah dhaqaale maraykanku uu ugu deeqayo dalalka dhaca qaaradda aasiya ee badda basifiga ee xulafada yihiin maraykanka si ay sare ugu qaadaan howlgalladooda amniga ee dhinaca badda arrinkan ayaa qayb ka ahaa wada hadallo ay hogaamiyaasha dalalka ee magaalada maniila ee caasimada filibiin ku qaateen waxaana socdaalka madaxweyne barack obama uu qayb ka ahaa in sare loo qaado galaangalka maraykanka ee arrimaha gobolka xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi la xiriira shirkaasi oo yeeshaan dalalka ku dhowaad koob iyo labaatan hogaamiye dal oo ka qayb gala kulankaasi ay ku kulankaasi ayaa waxa ay ku midoobeen ururka apec ee dalalkaasi qaaradda aasiya madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu bilaabayaa booqasho filibiin isagaoo calanka maraykanka markab uu ka dululusho la tegi doona halkaasi waxaana jira ku dhowaad laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo loogu talagalay in qorshe sugis amni ah oo muddo laba sano ah socon doono lagu caawiyo dalalkaasi si ay markaasi u xoojiyaan amnigooda dhinaca badaha aynu ku bilownay deegaanka dhadhaab waa dhul ka fog xeebaha iyo webiyada oo ayna suuragal ahayn in laga kalluumaysto hase yeeshee dadka deegaankaasi ayaa la yimid habab ay ku dhaqdaan xayawaanka hilibka ay ka helaan warbixintan waxaa magaalada dhadhaab waxaa deegaankaasi dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda aadan xasan tarax dhadhaab waa deegaan dhaca waqooyi bari kenya sagaashan kilomitirna u jira xuduudda kenya iyo soomaaliya cimilo ahaan waa meel aad u kulul mararka qaarna heel kulka uu gaaraa afartan iyo shan digrii ma lahan dhulbeereed waaye webiga ugu sokeeya waa magaalada gaaris oo masaafo ahaan u jirta boqol kilomitir dadka deegaankan waxa ay badanaa ku tiirsan yihiin mucaawinada ay siiyaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgala xeryaha inkastoo nusmalyanka qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha ay u badan yihiin beeraley iyo kalluumaysato haddana fursaddii ay wax ku soo saaran lahaayeen ma haystaan sababtoo ah deegaankan ma lahan biyo hadday ahaan lahayd bad iyo webitoona balse taa beddelkeeda waxay isku dayeen qaxootigan farsamo aysan horay u aqoon taasoo ah dhaqashada xdigaaga alnaciim waa iskaashato dhallinyaro ah kuwaasoo ku bahoobay inay samaystaan xarun lagu xanaaneeyo digaaga iskaashatadan yaa waxa ay u badan yihiin dumar da'yar beerta digaaga alnaciim waxaa lagu bilaabay ilaa iyo shan boqol oo digaaga taasoo loogu talagalay inay soo saarto hilib iyo ukun waxayna noo sheegeen mas-uuliyiinta mashruucan in dhadhaab ay tahay meel wanaagsan oo lagu xanaaneeyo digaaga waayo waxay ii sheegeen in dhadhaab ay leedahay cimilo wanaagsan oo saamaxaysa in digaaga uu si wanaagsan ugu koro uguna kobco mar aan booqasho ku tegay halka rasmiga ahayd ee lagu xanaaneeyo digaagan waxaan halkaasi ku arkay laba howl oo aad u waaweyn oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo digaaga waxaana halkaa kula kulmay caasho diiriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta mashruucan waxayna ii sheegtay in muddo dheer ay daraasaad ku samaynayeen qaabka ugu habboon ee hilibka digaaga looga ganacsan karo kadib markii ay arkeen in meelo fogfog laga keeno hilib iyo ukunta digaaga waxaan la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya caasho waxayna ugu horreyn iiga warantay wakhtiga ay bilaabeen iyo waxa ku kalifay magaca urur ururkeen waxaa la dhahaa alnaciimo waxaan ku koobannahay toban xibnood waxaa u badannahay dumar iskaasitada waxaan ka bilaabnay lacag anaka aan iska aroorinay nin walbaba lacagoo keenay saas ayaan is- aan ku bilaabnay maxaa idinku dhaliyey inaad samaysaan mashruucan digaag dhaqaalaynta waxaa noogu dhaliyay markaan aragna baahida ka jirta xeryaha hilib inay u baahan yihiin doorada oo ukun loo baahan yahay saas darteedaan nagu dhalisay Em, dadka intay hilibka digaaga iyo ukunta intay kasoo qaataan intay kasoo gadan jireen marka hore intaydan idinka bilaabin waxay kasoo gadan jireen nairobi saas darteeda hadda waxaas usoo binay
Em, em, ururkiina lacagaha ma idinka keliya mataqaana iska aruuriyay saasaa ku bilaabatay mise hay-ado idinka caawiyaa jirto wax hayadna caawisa mala anaga dhexdeena le arrintaas ku ka tashana mustaqbalkan waxaa rabtaan inaad digaagan sii wadaan oo barnaamijkan sii ballaarisaan ma rabtaan mise baahida hadda jirta keliya ku ekaan rabtaan waxaan rabnaa inuu arrintan sii socoto oo ganacsigeena weynaado Em, meeqa digaaga ayaa hadda meeshan ku xaraysan hadda meeshan aan aragno oo mataqaana inta digaag meeqa xaba ku xaraysan meeqaasa ku bilowdeen hadda mis leedahay hore way sii kordhaysaa digaagii oo macnaha kor u sii socotaa ugu yaraan waxaa ku xarasa shan boqol oo xabo wayna sii socdaan way sii dhadhamaan way qorta walbaba Em, suuqa idinku weyn aada geysaan ood leedahiin macnaha waa ganacsigiina uu ku baahsan yahay waa suuqa maxaryaha keliya ku koobantihiin mise meelo kale aa u qaadaan saddex xara suuqyada kamid aan gageyna kulligooda mee- mee- meel walba xero walba waan ka gadnaa alnaciim boltry farm waa mashruucii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo dhadhaab iyadoo mashruucan lagu talagalay in lagu daboolo baahida dhinaca hilibka digaaga ee ka jirta deegaankan waxaana la filayaa in mashruucan digaaga lagu fidiyo guud ahaan gobolka waa haddii ay helaan dhaqaalo ku filan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka taariikhda fog ku leh kalluumaysiga iyadoo kalluunka magaalada laga cuno dhammaantii xeebaheeda laga soo saaro warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray waryaheenna axmed xasan colaad dhallinyaro fara badan oo kalluumaysataa ayaa u shaqo taga xeebaha muqdisho kuwaasi oo soo saara kalluunka inta badan laga isticmaalo magaalada muqdisho dhallinyaradan kalluumaysatada ah ayaa isugu jira kuwa u bartay xirfad ahaan iyo kuwa dhaxal ahaan uga dhaxlay awowayaashood ama aabbayaalkood raaga cigaal waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kalluumaysatada banaadir waxaana uu dhaxal ahaan ee ka dhaxlay awowayaashiis amba aabbayaalkii uu ka soo jeeday wuxuuna ii sheegay in kalluumaysigani oo muddo dheer ay ku soo dhex jireen qoys ahaan wallaahi bilaahi in muddo ahaa ka shaqaynaya aabbahayaa ka shaqaynaya anaa ka shaqaynaya hadda ilaa hadda waxaan ka shaqaynaynaa xeebta liido oo weliba iskaashatada ilaa danwadaagihii ilaa wixii ka horreeyay aabbahayaa ka shaqayn jiray motooruug lahaan jiray waa joogi jiray cegaag sangooraa la yidhaahdaa ana raaga ceegaagaa la yidhaahdaa ilaa hadda annaga waxaa ka shaqaynaa ayada eelibadeed qolo la dhahayaan baddaasaan fiirsanaa oo keliya marka dhaxalaa u leedahay shaqadan kalluumaysiga dhaxaltooyaan u leeyahay weliba dadkii laga soo gaaray asluubtan ah waa kaa marka kalluumaysiga maadaama hadda aad muddo aad ku dhex jirtay sida aad sheegtay dhaxalna aad ka soo gaartay een, xagga noloshoo kale ka waran wax soo saar wallaahi nolosha habba waa si mar waxa waaye badda waa qusiinaysaa mar waa kaa ceshanaysaa habba waxa waaye waa si mar waa kusiinaysaa oo waa helaysaa oo xilli ayaa aaweysid ayaa cunaysaa marna waa weynaysaa oo tii hore aa u shaqaysata ayaa ku fukanaysaa sidaas waa ku noolnahay xaaladdeena sidaas wey marka xagga qoyskaoo kale haa xagga qoys sidaasaan ku noolnahay annaga baddaasaan ka shaqaysanaa xirfad kale ma lihin kalluunka hadda ka waran een, noocyada marka badda aad ka soo heshaan mararka qaar waxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga hoosu dhac baa ku yimaada een, burcad badeed waxa la yidhaha baddu way ka dilaacday ee, dhibaatooyina kallu- eh, kalluumaysatada soo wajaha la yidhahdaa
awal waa hayn jir awal waa la hayn jiray oo dadka waa dhihi jireen burcad laakiin hadda sidankan in muddo ah ma aan arkin wax burcad oo xeebaha hadda nala jogo annaga baddaasaa ka shaqaysanaa doonyahaasaa wadanaa biyaha sodaan galnaa oo sh- waxaan jiidnaa shabaago jilbaha jiidnaa wax burcada hadda aan aragno ma jirto ammaankeena hadda maasha allah sidoo kale waxaa jira dhallinyaro iskood u baratay habka kalluumaysiga hilaal maxamed axmed waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada wuxuuna ka hadlayaa xilligii uu bilaabay in uu u kalluumaysi tago xeebaha badweynta hindiya kalluumaysiga waxaan bilaabay waqtiyadii dagaaladii oo sukaaya ka hor aan bilaabay ilaa muddona waan ka shaqaynaya ilaa labaatan iyo shan sanaan ka shaqaynaya baddaan waxaan ka bilaabay daman huriya mutaroya oo macaawinaa waa la keenay waa la shaqaynay valvoyinaa ka jooga waa la shaqaynay xilligan waa xilligii badda ay ugu badnaad ee laga helo kalluunka
marka shaqada kalluunka ma iskaa u baratay ma dhaxal buu ahaa oo awoyaasha iyo aabbayaalka aad ka dhaxashay shaqada waxaan bartay markii dowladda dhaca ee burburtay aan shaqada badda aan bilaabay meeshaasaan ka shaqa bartay waxaan ku baray shaqa bilaabay shaqada doon huuriya markaas anigoo aqoontii markaan yeeshay aan baddii bartay aan waxaan u bedeshay motooradaan boorboorta iyo valvo intaasoo aan kasoo shaqaynaynay shabaag iyo kalluumaysi fiila intaba waa ka shaqaynay waxaana- marka wax dhaxala adiga een, een, een, kuma lahayn miya barashada xagga kalluumaysiga waayo barashada aniga weli xal uma lahayn laakiin waa shaqa xirfad aan bartay oo anigii gaaraya Hay. marka kalluumaysiga hadda ka warran maxaa maxaa faa'iidaa kalluunka hadba heerbu maraya maanta heerka ugu fiicnaayo ee kalluunka oo helistiisa badda ayuu ku badan yahay waayo xilligan la- waana qiimo jabanna waa lagu gadaa
xagga qoyskoo kale ka warran ee nolosha siduu nolosha qoyska qofkii baddaas ka shaqeeya qoyskiisa waa familkiisa waa biilin karaa waa isku filan yahay do- inta ay badda ay kalluun leedahay xilli waxaa jira badda xagay tahay oo badxerna jiro xilligaasna banaanka qof ka shaqaysana haddii oo badda uu ka shaqayn waayo aweys maxamed nuur waa guddoomiyaha iskaashatada alla aamin ee banaadir waxaana uu ii sharxay habka ay u kalluumaystaan iskaashato ahaan kalluumaysiga baryahan waa si fiican tahay iyo xasna waa la tagaa jeestana waa la aadaa waxna waa la aadaa jariifna waa la dhigtaa waqtigan aaday u fiican tahay isibka ilaa bishan ilaa bis dambe aaday u fiican tahay badda kabacdiyaa dabeel imaanaysaa aa kusoo dhibna waa yaabis marka maxaa soo saartaan maalintii oo kale wallaahi maalintii waxaa helnaa koo shan milna selaa koo saddex milna welaa koo laba milna welaa koo ibir oo imaada maalintii oo u dhiganta marka shilin shilin soomaaliya Oo wax shilin kaadlis aan filayo dolar ahaan doolar aan walaa Laba laba boqol.
boqol doolar iyo laba boqol doolar Ah.
aa helnaa shidaalka laga bixinaa inti kale saami waa kala qaybsanaa doonta iyo dadka wadaan iyo ninkan leh laba meel la kala dhigaa meel igaa leh meel do- ninka doonta laha leh marka xagga Hadda nolosha oo bisagla- kale waxaa leedahay een, een, een, oo qoyskoo kale way ku filantaa leedahay xilli waxaa jira oo ku filan tahay oo qoos ku filan tahay ee xilli ay ku filaneen xilli waxaa jira badda oo waxba laheen oo sidii xagaayga oo kale ah sidii oo dabeesha markii ay oo iisibka camal ah gadaal dabeeqada waa bu- buuyaala lahaa iisibka wax ma leh marka kalluunka oo yaraado oo kale oo wax soo saarku yaraado een, maxaa dhaca maxaa samaysaa والله waa iska dhib badan tahay oo mar wax la-aanana qabanaysaa mar si oo si qaatirna magaalada wax ka raadsanaa mar fuuntaas galnaa dhibaato weyn markaasaan soo fajahdaa dhibkaas markaasaan hayaa bis xagaaga iyo dhinac- oo dabeesha ah dhib weyn hayaa bis inta kale waa iska ceemanaa alxamdulilah haddaba kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn waxaana arrintaasi ay dhallinyarada kalluumaysatada ah ay ku tilmaameen in inta badan dhallinyaradii ay u wareegeen dhinaca dhinaca burcada badeednimada taasuna ay sababtay in kalluumaysigii uu aad u yaraado balse dhallinyaradani hadda kalluumaysatada ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in kalluumaysigoodii si tartiib tartiib ah oo dib ugu soo laabanayo axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan v o a washington magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntlandna waxaa ka jira iskaashato tababaro siisa dhallinyarada iyagu doonaya inay kalluumaystaan kalluunka ay iskaashatadani soo saarto waxaa loo iibgeeyaa suuqyada gudaha iskaashatada ayaa waxa ay sheegeen in markii hore wax soo saarkooda ay dalka yeman u iibgeen jireen lacagta oo lagala daaho iyo khasaarana ay kala kulmi jireen haatanse faa'iidooyintii hore ka badan ayay ka helaan suuqyada gudaha haddaba wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa la kulantay muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha madasha horumarinta dhaqaalaha gudaha waxayna ka wareysatay iskaashatada iyo waxqabadkeeda
bismillaahi raxmaan raxiim horta n g oga iyaga waxaa la yidhaahdaa local development economic forum haddii la soomaaliyeyna wuxuu noqonayaa madasha horumarinta ee dhaqaalaha maxalliga ah wuxuu ku yaallaa benderbayla waxaanu nahay ganacsato isu tagtay oo raba inay hormariyaan mashruuca kalluumaysiga wax soo saarka waxaanu xoogga iyaga saaraynaa waagii hore ganacsiga waxaanu geen jiray dhulka carabta ah waanana ku baksi jiray lacagtana ma aanan heli jirin waxaanu go'aansannay inaannu kalluunkii u wareejinno suuqa oo gudaha ah halkaasoo aannu qaymo ka badan oo ka fiican aannu ku helnay suuqa gudaha markaa ka wado ma magaalada boosaaso iyo gobolada kale ee soomaaliya ayaad u suuq geysaa exactly waxaan ka wadnaa magaalada boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo gaalkacyo iyo xataa kuwa laaban mararka qaarkood waannu geynaa qaymihii aannu yeman kaga heli jiray qaymo ka wanaagsan baannu ku helnaa iyo dadaan afnaqaano lacagteedii aannu ka helno aad iyo aad baannu ugu faraxsannahay dhallinyaradana waxaannu ku dhiirigelinaa inay kor u qaadaan wax soo saarkooda si ay kor ugu qaadaanna waxaa loo baahan yahay xirfaddana in loo kordhiyo qalabkay ku shaqaysan lahayeenna in loo helo waa gartay xirfadaha aad siisaan ee tababarka kalluumaysiga ku wajahan maxaa ka mid ah annaga fildiga iyaga waxaa laga shaqeeyaa kalluunka iyo waxaa laga shaqeeyaa aragoostaha aragoostada waxaanu siinaa shabaagaha loo dhigo aragoostada iyo waxa la yidhaahdo lobster tribe annaga waxaanu naqaanaa gargoor waa shabaq u galo aragoostada kuwa kalluunka waxaanu siinaa baasha lininka la yidhaahdo maqaadinta lagu jabo lagu dabo maaragtay kalluunka iyo waxaanu siinaa shabaagaha kalluunka sidoo kale waxaanu baraa wakhtiyada habeenka markuu mugdi yahay kalluunku shabaqa laguma qaban karo maxaa dhacay habeenkii markuu mugdi yahay kalluunku shabaqa waa galaa markuu yahay habeenka caddana waa ka leexdaa maxaa dhacay waa indha fiican yahay wuu arkayaa marka qaababka wakhtiga meesha ee kalluunka laga heli karo iyo sida iyo xiliyada ku habboon intaas ayaanu baraa
muuse waxaa ii sheegtay inaad qalab siisaan dhallinyaradan ay ku kalluumaystaan yaa qalabkaas idinka caawiya ma jeebkiina ka soo gadaan mase hay-adaha ayaa gacan idinka siiya annaga qalabkaas waxaana siiyey hay-ad la yidhaahdo ilo ilo baana siisay waxaana naloo siiyey inaannu kalluumaysatada siino iyagaa xiriir toosa waxay la sameeyeen n g o-ga ganacsatada saasaanu usoo qaadnaa sidaasaannu uga wareejinaa iyaga imise dhallinyaro ayaa ka faa'iidaysatay tababaradan aad bixiseen hadda waxaa ka faa'iidaystay sagaashan dhallinyaro ah baa ka faa'iidaystay aqoonna la siiyey xirfadeed shabaagana la siiyey
waxaad ii sheegtay inaad dhallinyaradan tababar siisaan muddo dheerna aad wadeen macallimiinta tababarkan bixinaya ma ajnebi dalka dibaddiisa ah ha keensateenba mase waa dad aqoon durugsan u leh arrimahan oo soomaali ah
waa qaybsan yihiin mararka qaarkood hay-adaha ayaa waxay noo keenaan khubaro caalami ah badanaa laakiin waxaanu ka faa'iidaysanaa dadkii wakhtiga dheer ku soo jiray oo shaqaynayay oo dalka u dhashay oo dalka jooga iyaga ayaanu soo qaadanaa iyaga ayaanu ayaa bixiya tababarka waana dad runtii ee lagu kalsoonaan karo aqoon iyo waayo aragnimona u leh xirfadaas
haddii aad tababarkan bixiseen muuse dadku ma ka faa'iidaysteen isbeddel ma ku yimi shaqadoodii kalluumaysiga wax weyn wax weyn boqolkiiba boqol maxaa dhacay intii danyartahayadoon qalabka heli karina qalabkiibay heleen intii kalena wax soo saarkoodii bay kor u qaadeen oo xirfadihii la siiyey bay ka faa'iidaysteen marka iyaguna waa ku faraxsan yihin annaguna waa ku faraxsannahay maadaamaad sannado badan hawshan wadeen tirada hadda aad ii sheegtana sagaashan qof kuwa ugu dambeeya hadda aad siinaysaan ay yihiin iyadoo hawshii aad sii wadi doontaan tirada guud dadka ka faa'iidaystay mashruucan aad aqoon kororsiga ah waa imisa
dad aad u fara badan ayaanu baray oo haddeer koley wax soo saarka iyaga annaga naftirkayga kor buu u kacay waxaanuna ku faani karaa in dadkaas aanu wax baray ay ku guulaysteen aqoontoodii maxaa dhacay waxaanu ka garanaynaa wax soo saarka annaga kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii baanu bilownay inaannu badda ka shaqayno marxalada kala duwan baanu soo marray markii hore qof qof baanu u shaqaysan jiray haddana waxaanu istusnay in qof keliya uusan wax qaban karin ee iskaashi la sameeyo sidaasaanu ku gaaray in n g o ganacsatadu ay leedahay aanu samayno dhanna in anagu aanu mataqaanaa aqoon iyo waayo aragnimo iyo aanu isdhaafsanno dhanna inaanu gacan ka siino dadka nala shaqaynaya oo wax soo saarka yaga xoogooda soo saara annagoo xirfadan u kordhinayna kor ugu qaadayna si wax soo saarkooda u bato si ay ugu dhiiradaan inay badda kasii shaqaystaan haddii ay xirfadu yaraato wax soo saarku yaraado ka tegayaan badda kaasi waxa uu ahaa muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha madasha horumarinta dhaqaalaha gudaha ee xagga kalluumaysiga ee puntland faaduma yaasiin jaamac wariyaha v o e da ayuuna ugu waramayay boosaaso haatana zaaray dhinaciisa ugaantan u jil ayaanu u beydhanaa waa heestii maanqaboojiya iyo fanaaniinta farxiyo fiska iyo cabdikhaaliq
cododkaasi macmacaanay fanaaniinta cabdikhaaliq iyo farxifiiska waxay ugu dambeeyeen qaybtii hore ee barnaamijka waa go-aankaaga ee caawa haatanna waxaan u gudbaynaa qaybta kale oo aan oo hadda idinku soo maqan yahay qaybtii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti noogu yihiin cabdulaahi jaamac oo lagu naanayso madoobe jaamac oo ka mid a dadka aqoonta u leh kalluumaysiga iyo xeebaha gobolka jubbada hoose iyo cabdiqaadir axmed maxamed buulle oo isna ka mid a kalluumaysatada gobolkaasi labaduba waxay barnaamijka kala qayb qaateen wariyaheenna saare cabdi axmed gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ahaa gobollada ugu qanaysan xagga wax soo saarka kalluunka xeebaha dalka soomaaliya waa gobol ay ku yaalaan jasiirada aad u tiro badan iyadoo dhammaantoodna jasiiradahaasi dadka ku nool ay yihiin kuwa kalluunka jallaabta oo keliya waxaa jiri jira shirkado ganacsi iyo sidoo kale iskaashitooyin kuwaasoo ku xirnaa ganacsato dibadda ah oo kalluunkaasi u iibgeyn jiray bannaanka iyadoo iibinta gudahana sidoo kale ay jireen suuqyo waaweyn oo magaalada kismaayo ku yaalla oo kalluunka qaybihiisa lagu iibiyo waxaa magaalada kismaayo ku yaallay xarumo lagu farsameeyo iyo warshado lagu keediyo kalluunka xilligii hore ee dowladdii dhexe ee soomaaliya intaisa burburina waxa aynu ku eegeynaa guud ahaanba xubintanan wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga kalluumaysiga khayraadka gobolka jubbada hoose waxaana marti igu ah barnaamijka oo igala qaybgelaya aqoon-yahanka dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamac oo jooga magaalada muqdisho wakhtigan iyo cabdulqaadir axmed maxamed bulde oo ka mid a kalluumaysatada gobolka jubbada hoose cabdulqaadir bulde wakhtigan waxa uu ku sugan yahay magaalada kismaayo soo dhowaada warkana waxaa ku horeynaya cabdulqaadir bulde waa dhawahay waan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay e cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa ee wax soo saarka kalluunka gobolka jubbada hoose ayaad wakhtigan adigu ka mid tahay kalluumaysatada ku jira ee bal haddii aad ka hadasho edhinaca wax soo saarka wakhtigan waa mid nooceeya iyadoo xiliyo uu kala leeyahay xilliga kalluunka la jallaabto ama la helo hadba sida ay tahay sanadkiiba wallaahi walaalay saara waa mahadsan tahay waktiga hadda aanu bilahan hadda aan ku jirno oo bishan koob iyo tobnaad waa bisha ay baddu noo furantay ana aad iyo aadna badda loogu shaqo tegay waxaa laga helaa oo boqolkiiba boqol hadda ah kalluunka kalluun qareedka la yidhaahdo iyo kalluunka ilaahay duu ku ron yahay la dhaho iyo xaaska ama lubaaxa loo yaqaan oo la goondheeyo dhegihiisana la iibiyo ma ku soo khasaarno boqolkiiba boqol waxaanu soo helnaa yacni diilkayaga iyo faa'iido intaba waa ka helnaa ganacsiga hadda naga iibsada waxna waa ganacsi yaryar oo u dhoofiya dalka kenya wixii ama qallajin ah oo aan qallajino weeye waxay dhoofiyaan waxa kalena adigu suuqyada kismaayaan ka gadanaa maasha allah aad buu noogu fiican yahay kiilada markay ugu hooseyso konton baan siisana waayahay buldow n waxaan xasuustaa ee dhinaca jasiiradaha gobolka jubbada hoose oo iyaguna qani ku ahaa wax soo saarka araggoosatada xagga kalluumaysiga marka la eego bal waxaad ka warantaa wakhtigan araggoosatadii ma laga keenaa halkaasi mana loo iibgeeyaa dalalkii loo iibgeen jira imaaraadka uu ka mid ahaaye ganacsatadu ay u qaadi jireen wallahi hadda anigu imaaraadka ma aan maqal sahra laakiin waxaan ogahay oo hadda horta waktigan waktigii la quusi jiray hadda ayaamahan shaqaalihii baa socda oo soo gafaalay marka oo biyaha qasmaya iyo dabaysha kala wareegeeday hadda kasoo gafaaleen laakiin iyadoo nool oo nool iyo iyadoo ilaahay hadduu ku roon yahay cadaba waa la dhoofiyaa waxaana loo dhoofiyaa dalka kenya laakiin dal kaloo hadda qaata ama dekedan kismaayo ay ka dhoofto ama eerabood ay ka dhooftaa midna ma jira laakiin halkaa unbay ka dhooftaa hadda oo aadaa oo loo iibgeeyaa dalka kenya unbaa loo iibgeeyaa jasiiradihiina dhammaantoodba hadda shaqadii si boqolkiiba boqol ay uga socotaa jasiiraduhu waxay caan ku yihiin semberi dagaalada sokeeyuhu aalaaba ma ay ragaadin intii hore haddeer adigu xoogaa adigu meelo dhacdhacdooyina waa jiraan laakiin adigu hadda caqabada caqabad hadda toos ah oo hortaagan dadkaa ka xamaalanaya aargoosatada iyo kalluunka intaba ma ay jidho caadi baa loo shaqaystaa alxamdulilah dadku aad iyo aad bay ugu fiican yihiin tuula jaway kooyaame gambalayo fuuma ilaa kanriyo oo u muuqata magaalada kismaayo inta ka dhexaysa waa laga wada shaqaysanayaa shaqadiina sideediiba u socotaa quusayaalkiina way quusayaan iyagoo meelo kala gedisan ka yimid oo u badan gobolada koofureed sida marka ilaahay hadduu ku ronya muqdisho ilaahay baraawe ayagoo kasoo shaqo tegay oo dadkii soomaaliyeed ay halkaa ka xamaalanayaan alxamdulilah aad baan walaali u fiicannahay waa adigu waa lagu liibaansan yahay boqolkiiba boqol hagaag dhinaca kalena khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa haatan ugu jira cabdulaahi jaamac madoobe aw jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka jubbada hoose ee ku xeel dheer dhinaca kalluumaysiga haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho madoobe aw jaamac bal ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijkan wicitaanka waxaad bal nooga warantaa qofka marka la maqlo kalluumaysato dad badan ayaa laga yaabaa inaysan fikir badan ka haysan ee xirfad nooceeya ayaa looga baahan yahay qofka kalluumaysanaya saare cabdi axmed aada iyo aad baan kuu salaamaya adiga dhammaan shaqaalaha c o e da iyo buldhaba qofka xirfadlaha iyo kalluumaysiga horta marka ugu horeysa waxa looga baahan yahay waxa weeyaan waa inuu yahay nin badda magaranaysa aqoonteeda kala gedisan leh waa inuu yahay nin magaranaysa badda marka ugu horeysa isuu naftiisa badbaadin karaa kalluumaysan karaa dadaal yaqaana silaabaysan karaa cilo bixin karaa isla naftihiisa iyo qaybihiisa kala gedisan kalluumaysiga sida inuu qofka doonta kaxayn karo doontiisa cilo bixin karo nin dabaash yaqaana uu yahay nin ciladaha kala gedisan ee badaha ee abba ka hor imaanhaya ee meeratada ee badda lagala kulmaya yaqaana nin waxaa xirfadlaha nooc noocaas baa loo yaqaana waxaa kaloo muhiima qofka inuu yaqaano cimilooyinka sida isku bedbedelaan sida magaranaysaa jihooyinka kala gedisan magaranaysaa inuu yaqaano taas ayaa muhiim ah waxaa kaloo seera cabdixmed ee laga rabaa qofka magaranaysaa iikan kalluumaysatada ah in magaranaysaa uu yaqaano qaabaha kala gedisan ee magaranaysaa haba jihooyinka ama isbedelka badaha lixdii bilood oo marbadi waa isbedeshaasaan ognahay marka way badan tahay qofka kalluumaysiga ah waxa looga baahan yahay ama qofka xirfad xirfad kalluumaysi yeelanaya wuxuu leeyahay noocyo kala bedes kala bedelan oo xirfadaha badda ah oo looga shaqaysto wayna noocyo badan yihiin waxaa kamid a qofka in magaranaysaa iikeen waxa magaranaysaa uu soo qabsanayo siduu baras garayn lahaa sida argoosa sida kalluumaysiga sida qaybta magaranaysaa qallafinta libaaxa sida magaranaysaa libaaxa loo qalajiyo sida libaaxa magaranaysaa loo goondeeyo sida magaranaysaa iken qaaba kuumalayda u suuqaysan lahaa qaabaka magaranaysaa markuu badda kala baxo ama qaboojiye haddii loo baahan yahay badda labdooyi waxay qaataan ama ninka xifulayaasha qalab waxay qaataan baraf bay qaataan in qaabka magaranaysa barafka markuu qabto qaabkuu baras garayn lahaa qaabkuu qalajin lahaa qaabka maqlayda u badbaadin lahaa qaabka xeerka u kaadin lahaa qaabka magaranaysaa markuu xataa jasiiradoo kala joogo ama meel dheer malayga la geenayo reeyo qaabkii malayga magaranaysaa oo uga khaa'isi lahaa waxyaabahaas badan baa looga baahan yahay qofka xirfadlaha ma garata ama ninkaasa waxaa la dhihi karaa waa xirfadla kalluumaysi waad mahadsan tahay sahra magacaygu waa khadar maxamuud xareed oo xilligan ku sugan magaalada kismaayo marka ugu horeysa ama su-aasha ugu horeysa ee aan wey waxaan weydiinayaa madoobe oo jaamac madoobe marka laga hadlaayo xuduudda xuduud badeeda dalkeena soomaaliya marka laga hadlaayo maadaama khabiir dhinaca badda ah muddo badana ka shaqeynaya dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose marka laga hadlaayo xuduud badeedeena soomaaliya aan la wadaagno dhinaca dalka kenya meesha ay ku eg tahay cabir ahaan waa halkee deegaanka magaciisa su-aashaas ayaan weydiinayaa madoobe oo jaamac su-aasha kale waxaan weydiinayaa buldhe oo kalluumaysatada kamid a kismaayo buldhe marka aad ku guda jirtaan xilliga xilligiina kalluumaysiga xeebaha kismaayo ma jiraan dhibaatooyin ay idin geystaan maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaheena ah waa tahay khadar xareed aad baad u mahadsan tahay haddii uu ku hormaro madoobe oo jaamac su-aashii la xiriirta dhinaca xuduudaha waxa uu kala socdo waaye madoobe khadar maxamuud xareed aad iyo aad baan usalaamaya waa ninaan si fiican isku naqaan aad iyo aad baan usalaamaya khadar maxamuud xareedow horta annaga kenya waad ogtahay kenya annaga xuduud ahaan waxayna ku eegnahay raas kamboni raskamboni iyo kayungana waxaa udhexeeya sideed sideed iyo toban kilomitr baynu isku jiraa xuduud ahaan waxaa kaloo ka sokaysa kenya tuulo la yidhahda jandhaay oo iyadana inoo jidha ilaa toddoba kilomitr guud ahaana xuduudka raskamboni wuxuu u jiraa kandariga wuxuu u jiraa ilaa shan kilomitr ilaa afar kilomitr haddaad ugadan leedahay xuduudku anigu waxaan uqaata su-aashaan inaad weydiisay imisaynu annagiyo kenya baddu aynu wadaagnaa annagiyo kenya horta meesha uu xuduudberiyeedku ka bilaabmo oo xuduudberiyeedka uu ka bilaabmo yaa waxaa ka bilaabma xuduudberiyeedka badda waad ogtihiin xuduudka wuxuu ka bilaabmaa jannay sokodeeda wuxuu aadaa dhankaasi wuxuu aadaa kulbiyow iyo magaranaysaa badhaadhe ilaa iyo wuxuu aadaa dhankaasi wasaga aadaa xuduudka loo wadaagna kenya ama dhankaasi wuxuu aadaa iyo dhobley ilaa iyo wuxuu aadaa halkaasi iyo ceelwaaq iyo magaranaysa dhulkaasi gadow galaa ilaa ilaa suuf halkaas wasaga ka dhaca marka xuduudka marka anigu aynu la wadaagno saa horey kugu sheegay xuduud beriyeedka yaa xuduudkeenu badana ku egya meesha xuduud beriyeedka uu ku egyahay yaa kan baddoona ka bilaabmaa oo gudaha badda xuduudkaas bariga meesha kaga aadan yahay dhinaca badda ee koonfur ee bari yaa inagu badda badda kaga aadan nahay Waad.
in sharciga ah ee caalamiga ah ee- ee magaranaysa dowladaha ay iyagu yihiin caalamkuna ama yuunka u yahana xuduudkaas baddu wuxuu galaa si toosa u galaa inagu marka xuduudkaas ku eg dhanka beriga ka bilaabma ee badda gala ayaynu ku egnahay ilaa laba boqol oo mayl baynu leenahay oo baynu leenahay oo xuduud baryeedka ah Waa tahay.
marka intaasaynu anagu Waay.
leenahay anigii kenyana wax eh, xuduud ah oo naga dhexeeya ama aan wadin ama lagu murmaayo ma jiraan sidaasa xuduudka walaalayahay waaye aad baad u mahadsan tahay ee madoobe oo jaamaco halkaaga ii joog waxaan aadayaa oo isna su-aasha kale khadar xareed ka jawaabi doona cabdulqaadir axmed buldhe bismillah een, saara aad buu u mahadsan yahay walaalkay khadar su-aasha uu weydiiyana waa su-aal muhiim ah arrinta iyada ah oo caqabadaha oo annaga nagu yimaado oo nooga yimaada maraakiibta shisheeye wax saacad iyo waktile maba ahama taasu waa wax alyacni joogto ah waa wax alyacni markaan toban mayl badda yada soconno ama shan iyo toban mayl aan soconno ama labaatan mayl aan soconno joogto ah oo aad u tegaysid oo aad arkaysid alyacni kuwo ku dhibaataynaya iyo kuwo inta ku ogaada iska kaadaynaya labaduna waa ku jiraan waxaa kaloo intaa weheliya shamaagaha aanu dhiganno oo aan dhigmaasha loo yaqaano oo aan dhiganno meelaha alyacni ilaa sagaal iyo tobanka baaca ilaa labaatanka baaca waxa weeye tii aad dhigatay uga ilaalinaysid caawa marka buuraa u imaanayaa toore iyo wuxuu ku midi iyo wuxuu ku jarayaa leylka digaduu ka dhigayaa booydahaaga waxaad arkaysaa xeeb ka sabaynaya ma garata waa tahay marka taa marka marka jawaabta walaalkay waa mahadsan yahay wax mataqaanaa hadda indhaha caalamka ka qarsoonna maaha wax soomaaliya hadda qofka duurka jooga xataa uu ka qarsoonna maahana waa wax la wada ogyahay waana mahadsan yahay ee khadka telefoonka isna waxaa ku jira mid ka mid a dhegeystayaasha v o eda ee soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaya su-aasha aad jeclaan lahayd labadaasi khabiire khadka telefoonka ee kismaayo iyo muqdisho ku kala jira cabdulaahi oo jaamac madoobe oo jaamac iyo cabdulqaadir buldhe maxaad weydiin lahayd sahra waad mahadsan tahay magacaygu waa bashiir axmed xasan oo bashiir axmed taajir ku magac dheer Een, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo anigoo marka hore jecel inaan salaan hawada u mariyo een, dhammaan baxda v o eda oo sahra ugu horeysa oo barnaamijkan daadihinaysa iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka een, cabdulqaadir iyo madoobe oo jaamac Een, su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay een, sida aan wada ognahay waxaa jira een, maraakiib shisheeye oo badaha soomaaliya een, si sharci darro ah inta badan ku jooga Een, maraakiibtaasi waxyaabo badan oo dhibaato ah ayay u geystaan badda Een, marka loo gudagalo dhinaca kalluumaysiga maraakiibtaasi waxa ay ka kalluumaystaan oo si aan kala har lahayn ay uga kalluumaystaan xeebaha soomaaliya xaalufin intee la eg ayay ku hayaan een, maraakiibtaasi xeebaha soomaaliya saameyn intee la egse ayay ku yeeshaan kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dhinaca soomaalida waa tahay aad baad u mahadsan tahay bashiir oo jooga gobolka ohio ee dalkani maraykanka waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd cabdulqaadirow waxaan lagu jawaabayaa taasi isweydiin ma lahan annagu hadda maraakiibtu ama siday wax u samaysanayaan ha ahaato ama siday wax u qabsanayaan ha ahaatee aragti buuxda een, kuwa aan ka qaadan karna ma ahan Een, dusha koraanu ka aragnaa inay dhagaxi gediyayaan argoostada ku jiday inay ilaahay adduunka u roon yahay shamaago ishoodu intay tahay ama aqoon inay jiidanayaan in ay ilaahay adduunka u roon yahay xeebihii ay u soo jeesanayaan meel labaatan baaca dhammaanna inta anigu aan ka arkay ilaa jamce baraawe ilaa ilaahay adduunka u roon yahay magaalada la yidhaahdo raasgambooni inta u dhaxaysa inay si toos ah ay maraakiibtaasi ugu jiraan iyaga oo nooc kastaba ah baan xaqiijinayaa laakiin hadda isweydiin ma lahan inay xaalufin iyo dhibaatooyin badan ay u geysanayaan taas wax su-aala inaysan isweydiin inaysan lahayn yaan u malaynayaa wax ka qabad haddeer kusoo wajahan oo aan dareemayo ama caalamka ah ama ilaahay hadduu kuu roon yahay een, aragti kalaayo hadda ii muuqataana ma ay jidho barnaamijkaasuna waa wax iska jiro oo intii hadda burburka soomaaliya oo ka dhacay dhibaatadaas iyo ragaadkaa badan lagu hayay een, ummadda soomaaliyeed meeshii khayraadka ay ku lahaayeen badda intay ku lahaayeen waa wax jiro weeye taas waa hagaag ee dhinaca kale khadka telefoonka ee muqdisho waxaa weli ku jira cabdulaahi oo jaamac madoobe oo jaamac oo ka mida ee aqoon-yahanada ee ku xeel dheer dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose ee bal madoobe oo jaamac een haddii dhinaca kale la eego kalluumaysatada ee gobolka jubbada hoose ee xilligii bersamaadkii oo kale waxyaabaha sida gaarka ah gobolka looga qaadi jiray oo loo iibgeyn jira bannaanka maxaa ka mid ahaa
horta waxa ugu badan laga dhoofin jiray gobolka tubada si aad iyo aad u badan yahay marka ugu horeysa gobolka tubada hoose waa gobolka ugu marsada badan gobolada soomaaliya ku taala ilaa ma garanaysaa ilaa rees cambonia ilaa meesha kismaayo waxyaabaha ugu badan ee lagu dhoofin jiray waxaa kamid ah kalluunka noocyadiisa kala gedisan sida kalluunka sare ama kinga fishka ama kalluunka hoose kalluun qareedka aragoosada shilimiska yaa ugu badnaa waxaad kala ogta gobolka tubada hoose waxaa ku yaala warshada dhanka kalluumaysiga ah sida degmada badhaadhe ee degmada degmada badhaadhe ee rascamboni waxaa ku yaala si meel aad u weyneyd oo warshada hayd oo malaga qaboosin jirtay laguna kaydin jiray ilaa haddeerna shaqayso oo aad iyo aad u wanaagsanayd oo hadda kalluumaysi gobolka tubada hoose ay wax ku qabaysan jireen dowlad dhaweyd iyo xilliga dowladaba gobolka tubada hoose waxaa ku yaala s m b xarunta weyneed s m b oo iyadana ahayd magaranaysaa soonaha soonaha shanaad ee dhanka kalluumaysiga soomaaliya oo ay ku taallay warshadii aadka iyo aadka u weyneyd oo ku taallay dekada iradeeda oo iyadoo qaboojiyo weyn haddana haddana burburay oo qabyaha una baahan dayactir iyo in loo sameeyo kalluumaysada soomaaliyeed marka halkaas waxaa ku yaalla warshado fara badan maraakiin fara badan baa ka howlgeli jiray s m b yaa ka howlgeli jiray waxay ahayd meel magaranaysaa kalluumaysada gobolka tubada hoose ama guud ahaan soomaaliya halbowlaha wax soo saarka iyo dhoofinta kalluumaysiga u badan waxaa kamid ah dhanka wax ka dhoofin kalluunka qalalan oo dhinaca s f kala geyn jiray sida magaranaysa tansaaniya iyo iyo dambaas oo kale qaybo kala gedisan baa laga dhoofin jiray ha noqdo mid qoyeen ha noqdo mid qalaan diyaaradaha lagu qaadi jiray marka waxa weye gobolka tubada hoose waa gobol ku caana dhan ka faa'iidaysta kalluumaysiga waxaad ogtahay waxaa ku yaala werigii juba oo isaguna kusoo fataha oo saddexdii bilood ama lix lixdii bilood dayta iyo duga aad iyo aad madax ugu dhalo oo wax soo saar fara badan iyo qaybaha kala gedisana kalluumaysiga laga helo aadna u marsooyin badan wax soo saarkana ugu fiican gobolada guud ahaan soomaaliya inta badan u ahaan jiray saldhig oo doonyaha ku yimaada gobolada soomaaliya oo dhan ay ay saldhig u ahaan jirto kafri ay saldhig hayeen meel ka howlgalaan maadaama ay tahay dhul wax soo saarkeeda xataa qaybta kalluumaysigu aad u dhawaan badan yahay meesha malaya laga gaadayo marka malay noocyo kala badan oo aad iyo aad u ballaaran baa walaal laga gudbin jiray waana waxa ma garanaysaa la ogyahay oo dhammaan waa tahay cabdulqaadir axmed bulde dhinaca kale kalluumaysato fara badan ayaa jasiiradaha gobolka jubbada hoose ee intaasi tirada la-eg iyo guud ahaanba xeebta gobolka jubbada hoose ka jilaabta kalluunka marka bal wada shaqeyn iyo hanaan isku xira kalluumaysatadu ma jirtaa
waa mahadsantahay sahra aada iyo aad boqol kiiba boqol baan isugu xiran nahay kalluumaysatadu dadka reer badeedka waa dad yani ka duwan dadka soomaalida oo bixi joogta ah ama beled joogta ah waa dad yani bad dhexdeed oo mujooyinka ilaahay kamida ku wada nool marka aad baan xiriir u leenahay ama sida aan u degannahay iyo xiriirka yaga ha ahaato ama qaymaha aan waxgadanayna xaata ha ahaatee xiriir waxaa naga dhexeeya boqol kiiba boqol oo toos ah waa tahay bal waxaad ka warantaa marka suuqa gudaha magaalada kismaayo ee xagga kalluunka lagu iibiyo xilliyada qaarkood waxaa jira wakhtiyo aad u badan yaha kalluunka wakhtiyana waa la waayaa oo gebi ahaanba kalluumaysiga ayaa hoos u dhaca marka bilahan dambe waa sidee heerka kalluumaysiga iyo ganacsiga ee kalluunkaee la keeno suuqyada kismaayo malaha waxaan hadda isleeyahay mar kismaayo ay ka kalluun cun badan tahay ama uu suuqeedu xagga kalluunka uga fiican yahay ama helitaanka badda laga soo helaya ay ka fiican tahay hal yacni ma jidho ogaa adigu cabashada hadda imaanaysa waxa weeye kalluunkii roobabkii baa sanadka aan aada u qaban oo yar waa laga dareemayaa inuu caato yahay oo hadeed waxa weeye sida xooluhu ay roobka u daaqaan oo kalu dhirta u daaqaan oo kalu dhir u daaqaa laakiin alxamdulilah suuqeedu boqol kiiba boqol weeye suuq fiican oo nadaafadiisa iyo barnaamijkiisa oo dhan ba ay mataqaanaa wanaagsan tahay hanaan wanaagsan leh oo suuqii suuq weyne oo kismaayana waa furan yahay halkaasaanu waxaan soo helna ku iibsanaa wixii kale oo hadda ilaahay dukuroy jasiiradaha lagu goondaysanayo oo lagu qalabsanayana waa sida aan kuu sheego halkaasaa loo dhoofiyaa maasha allah weye xaladayu aad bay u fiican tahay waa hagaag gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay cabdulaahi madoobe oo jaamac adigu maxaad ku talin lahayd si loo naaxiyo ama loo kobciyo wax soo saarka xagga kalluumaysiga maxaad kula dardaarmi lahayd kalluumaysatada
guud ahaan kalluumaysatada horta waxaan kula talin lahaa inay magaranaysaa xirfa xirfadooda ay fera u qaadaan oo ay noqdaan dad magaranaysaa xirfadooda ka faa'iidaysta dhinaca wanaagga iyo horumarka dalka iyo amaankana uga faa'iidaysta aan uga faa'iidaysan dhanka xumaanta waxaa kaloo saar cabdi axmed fursadaan kaga faa'iidaysan lahaa gobolka tibada hoose ilaa intii dowladda maxamed siyaad barre ay burburdhay wax ka howlgalay oo dhanka magaranaysaa kalluumaysiga ama dhanka magaranaysaa facilityga ay u baahan yihiin kalluumaysatada sida doonyaha dayactirka doonyaha magaranaysa qalabaynta doonyaha koolada dayactirka warshadihii fadhiya ma ay jireen wax weli gacan u qaada waxaan usoo jeedinayaa dowladda soomaaliyeed sida wasaaradda kalluumaysiga ee ugu horeeyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga maxamed cadow baxrow wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed inay hormariso horumarin ku samayso kalluumaysatada gobolka jubbada hoose oo ilaa afar iyo labaatankii sana wax gacan ah ama gacan qaad ah ama wax magaranaysaa horumarin aan ka helin dowladda dhexe ee soomaaliya taasaan waxaan ka codsanaya xaquuq wuxuu gobolka jubbada hoose u leeyahay hadday noqoto maamulka jubbaland oo ay noo soo marisay hadday noqoto iyagoo ay noo soo marisay magaranaysaa ii keene dowladda dhexe wa- waxaan uga baahannahay xaquuqda annagu aan ku leenahay dowladda dhexe miisaaniyadda ku leedahay gobolka jubbada hoose kalluumaysatadu iyo guud ahaan gobolada dalka miisaaniyadaha la siinayo in gobolka jubbada hoose iyo iskaashatooyinka iyo guud ahaan wasaaradda kalluumaysiga ama wasaaradda magaranaysa kalluumaysiga beeraha iyo xanaanada xoolaha ee jubbaland xaquuq waxay u leeyihiin in wasaaradda ee dowladda soomaaliyeed ay siiso oo gobolka la hormariyo kaabayaashii dhaqaalaha kalluumaysiga xirfadihii la hormariyo dooniyihii badda la geliyo waxaa ogtay gobolka jubbada hoose dhammaan dooniyihii oo dhan banaankai wada yaalla xeebkay wada yaallaan waxaasna waa galab la-aan matoor la-aan ma garanaysaa shanaaga la-aan hooks la-aan filba ma laha dayacti ma laha suuq geyn male iyo meel ma garanaysaa malayga qaboojiyaal in loo saaro qaboojiyaal ma haystaan meel malayga ku qaboojiyaan malaha ma lahaya marka waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe xaquuqda gobolka jubbada hoose ay leedahay in in la siiyo oo aad iyo aad maganaysa dhaqaalaha kalluumaysiga gobolka jubbada hoose sare loogu qaado aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi madoobe oo jaamac ugu dambeyntii isna cabdulqaadir axmed maxamed buldhe oo ka mid a kalluumaysatada gobolka jubbada hoose cabdulqaadir ee bal dhinaca kale haddii la eego ee ganacsato fara badan gobolka way joogaan muddo aad u dheer kuwa ayaa ka shaqaysanaya kuwa ayaa kafac kafac aanan shaqooyin kala qabanin oo ku dhaqan jasiiradaha iskaashatooyin iyo ururo hormariya danihiina gaarka ee xagga wax soo saarka kalluumaysiga ma ku tala jirtaan maxayna tahay ereyga ugu dambeeyood dhihi lahayd caawa barnaamijka waxaan dhihi lahaa qofkii alyacni ama ummadii soomaaliyeed oo ama badda risadeeda taqaanay ama barwaaqa fooranka gobolka jubbada hoose barwaaqadiisa taqaanay oo xirfadlayaasha waxaan ugu baaqayaa inay soo dhawaadaan dalku waa dalkoodii badduna waa sideedii barwaaqadiina waa taallaa inay maalgashi ku sameeyaan yimaadaan alyacni xabadda kalluunka oo halkaan maantayto alyacni khaayisaysa oo u khaayisaysa baraf la-aan iyo warshado la-aan waxa weeye kama ay baahi lahaa laftigoodu marka in waktigii ma joogaad moodaa wax laga qabsan lahaa soo dhawaadaan leeyahay waana soo dhaweyneynaa wixii noo yimaada ayagana soo dhawaadaan leenahay aad baad u mahadsantihiin labadiinaba cabdi axmed aad iyo aad baad mahadsantahay walaal salaam calaykum kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamac oo ka mid a khabirada xagga wax soo saarka xeebaha gobolka jubbada hoose haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho iyo sidoo kale cabdulqaadir axmed maxamuud bulde oo isna ka mid ah kalluumaysatada gobolka jubbada hoose isagoo jooga magaalada kismaayo ayuuna khadka telefoonka halkaasi uga jiray guud ahaana barnaamijkan oo aynu ku eegnay wax soo saarka xeebta gobolka jubbada hoose dheer ee xagga kalluumaysiga ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa intaaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidaba nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaga halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington sahray maxaynu xiga waa tahay maxamedow waxaa noo xiga oo haatanna dhegaystayaasha aan kusoo dhoweynaynaa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba ay dhallinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya
magacay waa waa hibo cabdinacli oo joogto muqdisho madaxayga waxaa ka guuxaya saddex waxyaabood mida ugu horeysa waa inaan wax barto si aan wax ugu qabto dalkeyga midda labaadna waxay tahay sidii aan horumar uga sameyn lahayn dhalinyarada soomaaliyeed siday uga qayb qaadan lahaayeen siyaasad iyo hogaanka dalka
magacaygu waa cabdixakiim maxamuud xasan kuna nool magaalada dalbiin haddaan sheego micnaha waxaa maskaxdiisa guuxaayo waxaa kamid ah inaan micnaha noqdo dhalinyaradii samata bixin laheyd dalka inaan noqdo oo micnaha hadda waxaa arkaysaa dhalinyarada weli ina doorkooda aana loo loona loo aana loo micnaha loo biklaynin ama aan micnaha laga soo qaybgelin dawladda oo kale waxaa kaloo haddana maskaxdiisa ka guuxayo in dhalinyarada aan la sameyn wax waxbarasha ama horumar aan loo sameyn iyadana inaan horumar iyo dhalinyar u sameyno horumar xagga dhalinyarada waxaa kaloo maskaxdii ka guuxayo dalka wuxuu u baahan yahay xoog waxaa u ah dhalinyaro waxaad umalaysaa dhalinyaradii marnaba laga soo qaybgelinayn meelaha ama ha noqoto siyaasadda ha noqoto ha noqoto dhanka macnaha qaybihiisa kala duwan ee soomaaliya ha noqoto waxaa maskaxdayda kale ka guuxayo in mustaqbalka maadaama in badan oo naga soo lumay inta kaloo dhimanna inaan samata bixin oo aan dhamaystirno
waxa weeye waxaa tala jir caalam maxamed oo jooga magaalada galbeed waxyaabaha maskaxdeeda ka guuxaya waxaa ugu badan in israac gobolada ay yani talagogo-aan isku biiraan soomaaliya la helo soomaaliya israac bas soomaaliya in midowdo waxa weye kuwa goosashada iyo sheegaya waxyaabaha laanlaanka ay ka baxaan soomaali soomaalida iskale dadka soomaalida loo walaalo wada islaam ah walaalo ah isku diin ah isku dhaqan ah isku ab ah wax badan aan kala tirsanin ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ugu waay maskaxdiina ka guuxaya annaga kuwa talinayo waxa weeye inay ku midoobaan islaamnimada iyo walaalnimada ka intaa weya
codadkii qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda v o a oo ka dhiibanaya ra'yigooda ku aadan waxaa maskaxdooda ku jira halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna gabagabadii barnaamijkayga caawa aynu kusii saqaynaa aan soo qabta heestii dhalinyaro iyo fanaankii maxamed deko
heeskaasi dhallinyaro iyo fanaankii maxamed deko gabagaba ayuu u yahay barnaamijkeenna waa go-aankaaga ee dhallinyarada barnaamijka waxaa isugu kiinsoo duway kooxda barnaamijka waxaan idinla socodsiinayay maxamed cabdisandheere iyo anigoo asaare cabdi axmed intaanu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.